asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu xalqadii koowaad ee barnaamijka duulaanka dhaqaale ee shiinaha waxaad ku soo dhegaysateen taariikhda guud ee dowladdan nooca uu yahay duulaankeeda dhaqaale haddaba waxaad ku soo dhowaataan xalqada labaad ee barnaamijka duulaanka dhaqaale ee shiinaha oo iyadana aan ku soo gudbin doonno saamaynta uu duulaanka ku yeeshay waddamada muslimiinta ee dhaca qaaradda aasiya iyo kuwa ku yaala qaaradda afrika شيوعيون جذر من يهود صليبيون في لؤم الذئاب شيوعيون جذر من يهود waddanka bakistan waxa uu ka mid yahay waddamada muslimiinta ee dhaca koonfurta qaaradda aasiya waxaana waddankan oo haddii la micneeyo magaciisa uu noqonayo dhulka daahirkaa ku nool milyan oo ruux isagoona sidaas ku noqday dowladda lixaad ee ugu dadka badan guud ahaan dowladaha caalamka istaraatiijiyadda cusub ee shiinaha ee waddada alxariir ayaa dalkan saamayn ku leh waxaana magaalada gawaadaar ee bakistan oo xilli aan fogayn ahayd magaalo liidata kuna yaalaan dhismayaal shamiindo ah oo aan xoog badnayn ay hadda noqotay magaalo ka duwan sideedii hore waxaa hadda lagu tiriyaa mid ka mid a tiirarka ugu muhiimsan ee waddada alxariir ay mari doonto waxaa ka socda magaalada olole dhismo oo aan horay loo arag waxaa la dhisayaa hoteello waaweyn xarumo shirkado iyo waddooyin ay maraan tareennada ku wajahan galbeedka shiinaha gaar ahaan gobollada aan xeebaha lahayn dowladaha bakistan iyo shiinaha ayaa hiigsanaya sidii ay magaaladan uga dhigi lahaayeen dubayda cusub taasoo ugu dambayn ka dhigi doonta meel ay deggan yihiin ugu yaraan laba milyan oo ruux dadka siyaasiyiinta ee wax ka yaqaana qaababka ay u shaqeeyaan dowladaha caalamka ayaa tallaabadan ku tilmaamaya inay la mid tahay malab gunta hoose ka sumaysan kaas oo marka hore macaan balse ugu dambayn noloshaada ka takhallusaya waxay shiinuhu doonayaan in arrimahan ay ku kasbadaan quluubta shucuubta waddamada muslimiinta una muuqdaan kuwo aan lahayn hadaf kale doonayana keliya inay horumariyaan waddamadan dhammaan qarashka ku baxaya qorshaha magaalada gawaadaar iyo dhammaan waddamada uu marayo jidka alxariir waa deyn lagu leeyahay dowladaha haddii ay dowladahaas ku bixin waayaan deymahaas xilliga la qorsheeyey oo lagu heshiiyey waxay dowladda shiinaha awood u leedahay inay la wareegto warshadaha shidaalka kuwa korontada hoteello waaweyn iyo xitaa magaalooyin iswada haysta kuwaas oo sidaas ku noqonaya dhul hoostaga jamhuuriyadda shiinaha waa duulaan halis ah oo ka daran midka militariga kaasoo cid weliba ay fahmi karto balse midkan waa duulaan sumaysan oo ay adag tahay inuu qofku fahmo waana qorshe gumaysi oo leh sabar dheer kuna tashanaya in natiijada mirihiisa uu gurto tobannaan sano kadib
وضاع عز كان في أعلى الذرى مجد marinka malqa oo u dhow sangabuur ayay inta badan isticmaashaa dowladda shiinaha siddeetan boqolkiiba badeecadaha ay dhoofiso iyo kuwa ay la soo degto waxay maraan marinkaas sidaas darteed in la dhiso waddooyin ganacsi oo mara bakistan iyo waddamada dhaca bartamaha qaaradda aasiya waa arrin iska caadi ah oo loo qaatayn ah deymaha ay dowladda shiinaha siinayso tusaale ahaan bakistan waxaa shiinaha u saaran faa'iide ah laba dhibic shan boqolkiiba balse way sii korartay hadda waxayna gaartay boqolkiiba shan taasna waxay culays ku keenaysaa dowladda bakistan oo aan awoodin inay iska guddo deyntaas waana arrinta ay doonayso shiinaha in la gudi kari waayo deymahaas sababtoo ah waxay helaysaa dhul ay si toosa u qaadato iyadoo sharciyad been abuura isticmaalaysa waxaana adag in jiilka jooga iyo kan soo socdaba ee reer bakistan ay markaas fahmaan in dhul xeelad looga haysto qorshahan wuxuu shaqo abuur ballaaran u yahay shacabka faraha badan ee shiinaha tusaale ahaan waddada alxariir qaybteeda bakistan waxaa ka howlgelaya toddoba kun oo ruux oo shiinees ah mana ku jiro hal qof oo u dhashay dalka bakistan waxaana shaqaalahaas ilaalo ka hayo shan iyo toban kun oo askari oo ka mid ah ciidamada dowladda bakistan aqoon-yahan ibnu muflix ayaa sheegaya in xeerarka maalgashiga ay ka mid tahay in dadka ka soo jeeda waddanka la maalgashanayo ay mashaariicda ka shaqeeyaan balse kan shiinaha aanu sidaas ahayn xeerarka maalgashiga waxaa loogu yeedho wadamada la maalgashanhayo markii la maalgashado wadamada la maalgashanhayo wadanka asaga ah shaqaalaha uu u yeesho shirkada maalgashanaysan ee wadanka maalgashanaysana ay yeelato maamulayaasha iyo dadka wax soo saarhaya ee khubarada ah laakiin jaynuhu saa uu ka gedisan yahay tusaale ahaan markaan jayna soo qaadan waxaan jayna usoo qaadanayn waxa weye jaynuhu maanta saamaynta ugu weyn dhaqaale asaga ku leh wadamada africo iyo meel walba jaynuhu marka wuxuu wataa waxaa loogu talagalay warka wadanka la maalgashanhayo saddex qodob ayaa loogu talagalay kow wadanka in la maalgasho dadka shirkada maalgashanaysa inay faa'iido ka hesho laba wadanka la maalgashanhayo faa'iido dhaqaale oo baasinta inuu helo saddex dadka shacabka ee wadanka la maalgashanhayo deganna inay shaqaa shaqo ka helaan shaqo abuur ay ka helaan wadanka la maalgashanhayo saddexdaa qodob markii la helo ayuu maalgashu maalgashi saxa noqon karaa laakiin jaynuhu taa wuu ka duwan yahay wadanka uu maalgashanhayo khubarada asagaa wata shaqaalahana asagaa wata tusaale bakistan wadadan dheer ee martay maxaa dhihi jiray xariir la yidhahdo oo kale wixii la midkaa wadooyinka macnaha aadka u dhaqaalaha badan kenya haddaad imaato wadadan layihahdo bambaasa road la yihahdo ee nairobi iyo bambaasa isku xidha isagaa qaatay oo xidhay soo africa haddaad tagto gobolada oo dhan inta badan isaga maxaa la dhihi jiray wadamada wixii hore ee uu gumayso u dhisay mooyaane waxaan dambe oo dhan ama dayactirkeeda isagaa iska leh waddaad maanta maraysaa berrina waxaad arkaysaa isagoo waddada intii la burburiyey ilaa labaatan kilomitr caawa bes la dhisaad arkaysaa dhaqaalaha ku baxaya boqolkiiba toddobaatan isagaa qaadanaya soddon baa wadanku yuu leeyahay wuxuu dhisaya toolgeedya waaweyn oo meesha baabuurta maxaa dhihi jiray lacagta ku bixiyaana buu dhisayaa isagaa dhisahaya markuu toolgeedaha dhiso dhaqaalaha ku baxaya wuxuu qaadanaya afartan sano soddon sano konton sano oo wuxuu qaadanaya agreementi ah agreementiga markuu qaadanayo shaqaalaha qaadaya lacagta ee fadhiya toolgeedkaas baabuurta ay maraysa lagu baaraya fadhiya asagaa iskale jeenaha iskale ilaa uu u dhammaado agreementigiisa shaqaalaha meesha qaadanaya baasantiga uu sheemahu qaadanayo asagaa qaadanaya waxaana u jooga shaqaalaas uu leeyahy xeerarka caalamigana waxay tahay wadanka wax maalgashanaya khubarada iyo shirkadda wax maalgashanaysa bes inuu la imaado laakiin shaqaalaha wadanka meesha ka shaqaynaya la maalgashanayo inuu leeyahay wadanka asaga waa wax khilaafsan oo jaynuhu u khilaafsan wuxuu khilaafsan waxay tahay jaynuhu waxa ka baxahaya asaga ee uu meesha gelinhayo ee khibrada uu gelinhayo wax ka badan oo ka faa'iida badan baa wadankiisa ku noqonayso saa darteed qofka jayniiska ah wadanka uu joogo dhulka ma gato qofka jayniiska ah wadanka uu joogo ee uu haysto ee asagu uu leeyahay lacagta uu ka shaqaystay ma dhigto qofka jaynaha wadanka uu joogo ee uu ka shaqaysanayo dadka ka shaqaynaya meeshiisa ama ganacsiisa rugtiisa ganacsiga ka shaqaynhaya boqolkiiba sideetan waa jines mushaarka uu bixinayo wuxuu ku noqonaya dad jines
waddada alxariir waxay sidoo kale taxadiyo tartan ku tahay dowladda maraykanka oo lagu tiriyo dowladda ugu dhaqaalaha badan adduunka waxaana maraykanka qorshaha shiinaha u arkaa inuu yahay mid lagu kala furfurayo nidaamka caalamiga taasna waxaa beeniyey madaxweynaha shiinaha oo sheegay in dalkiisu doonayo in la helo nidaam dowladeed oo cadaalad ah oo aysan marnaba doonaynin inay kala furfuraan nidaamka hadda jira ee maraykanku horboodayo maaleysiya waa dal muslima oo isna dhaca koonfur bari qaaradda aasiya waxa uu ka mid yahay waddamada qaybta ka ah waddada cusub ee alxariir oo uu shiinuhu dhisayo waxaa dalkan oo ka kooban saddex iyo toban gobol dadka ku nool lagu qiyaasaa soddon milyan oo ruux waxaana caasimad u ah magaalada kulalambuur xiriir quruun hore soo bilowday ayaa u dhexeeya maleysiya iyo shiinaha waxaana boqortooyadii milaaka ee ka dhisnayd maleysiya ay xiriir ganacsi la lahayd dalka shiinaha shiinahana wuxuu hadda maleysiya u arkaa mid muhiim u ah qorshaha waddada alxariir sagaal iyo labaatankii agosto sannadkii labada kun shan iyo tobanka waxaa dalka maleysiya hareeyey fadeexad maamul iyo mid dhaqaale oo loogu magacdaray fadeexadii one m d b kadib markii xukuumaddii najiib cabdirasaaq ay luunsatay lacag gaaraysa toban bilyan oo dollar waxaana markaas banaanbaxyo waaweyn ay ka dhaceen magaalada kulalambuur kuwaas oo ay dadku ku codsanayeen in maxkamad la soo taago dadka fadeexaddaas hormuudka u ahaa fadeexaddaas kadib waxaa shirkadihii laga lahaa jarmalka maraykanka iyo kuwa yurub ay joojiyeen maalgashiga ay ka wadeen waddanka maleysiya obama oo markaas hadlayna wuxuu ku baaqay in garsoor cadaaladda iyo baaritaan madax bannaan lagu sameeyo fadeexadda sanduuqa one m d b sii socoshada kacdoonnada ay dhigayaan shacabka maleysiya iyo fadeexadda qabsatay dowladda waxay shiinuhu u arkeen fursad ay ka faa'idaysan karaan si ay mar kale saamayn muuqata ugu yeeshaan dhaqaalaha dalka maleysiya bishii nofembar labada kun lix iyo tobanka ra-iisul wasaaraha shiinaha liiko jang ayaa booqasho ku yimid magaalada kulalambuur ee caasimadda maleysiya waxaana uu kulamo la yeeshay dhiggiisa iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumaddii xilligaas ka jirtay waddankaas liiko ayaa markii uu ku laabtay magaalada beyiin ee caasimadda shiinaha waxay durba warbaahinta shiinuhu baahiyeen ogeysiis ah in ganacsatada shiinaha ay iibsan doonaan sheer ka mid a hantida asalka ee sanduuqa one m d b maalgashi ballaaranna ku samayn doonaan waddanka maleysiya shirkad lagu magacaabo c g n oo laga leeyahay shiinaha ayaa ku iibsatay warshadda idra global energy ee maleysiya lacag gaaraysa toddobiyo-toban milyan ringid oo ah lacagta maleysiya waxaana xusid mudan in warshadda idra ay tahay warshadda labaad ee ugu weyn ee korontada waddanka maleysiya iibsashadeedana waxay noqotay tallaabadii ugu horeysay ee shiinuhu soo dhigo waddanka maleysiya maalgashigan degdega ah ee heshay dowladda maleysiya waxay ka khafiifisay deymihii faraha badnaa ee lagu yeeshay waxaana najiib cabdirasaaq uu markaas sheegay in deymaha lagu lahaa one m d b la guday afartan milyan oo ringid ibraahim sufyaan waa muxallil u dhashay waddanka maleysiya waxa uu ka warramayaa cabsida ay dareemayaan reer maleysiya oo ku aadan in shiinuhu uu milkiyey hanti maguurta oo ay leeyihiin shacabka maleysiya ما الذي تمر به البلاد؟ إنك xaaladda uu hadda marayo waddanka maleesiya gaar ahaan inta badan oo ka mid ah sheerarka ganacsiga sida tamarta ee uu leeyahay sanduuqa m d b marka la fiiriyo dhinacyada qaar gaar ahaan dadka siyaasiyiinta ah waa arrin istiraatiijiyadeed iyadoo ay sidaas tahay ayaa haddana waxaa laga iibinayaa dhinacyo ajaanib ah taasi marka maxay uga dhigan tahay nidaamka tamarta iyo ganacsiga korontada ee waddanka الذي سيعنيه ذلك لأمن الطاقة في البلاد؟
وتأملي
bandar maleesiya waxay ka mid tahay magaalooyinka maleesiya waxaa magaaladan laga hirgeliyey mashruucay maalgashatay shiinaha oo lagu furay shirkad soo saarta tareenada hadda lixdan boqolkiiba guud ahaan magaalada waxaa la wareegay dowladda shiinaha waxayna ku tilmaamaan inay tahay jawharadda wadada cusub ee alxariir jaajayman waa dhaqaaliyahan shiinees ah oo madax ka ah mashruuca maalgashiga shiinaha ee waddanka maleesiya waxaa wax laga weydiiyey sababaha keenay in maalgashi intan leeg ay ku sameeyaan waddankan iyadoo weliba qulqulatooyin siyaasadeed ay ka jireen فيما يخص السياسة المعروفة بطريق واحد حزام واحد نحن marka laga hadlayo siyaasadda la wada ogyahay ee hiigsanaysa hal wadda iyo hal xayndaab annagu haddaan nahay shiinaha waxaan kaga doodaynaa waddankeenna kuwa dhiggeenna ah ee ku nool koonfur bari aasiya yurub iyo afrikana waxay kaga doodayaan halkaasi laakiin dadku way ku adag tahay inay suuraystaan siyaasadda waddada alxariir bandar maleesiya waxay mashruuc u tahay dadka iyo dowladaha si ay u arkaan raadka jidka alxariir uu ku leeyahay naftooda ومع ذلك اخترتم المضي قدما لماذا؟
maleesiya kama jirin xasiloonni siyaasadeed markii aad maalgashanayseen iyada oo ay sidaasi tahay haddana qorshihiinna waad sii wadateen maxay tahay sababta waa su'aal aad u wanaagsan xaqiiqdii annagu waxaan baaritaan dheelitiran ku samaynaa suuqa mar kasta oo aan maalgashi samayno isla xilligaas waxaan taxliilinaa siyaasadda qaanuunka maamulka juquraafiyadda iyo duruufaha dhaqaale ee waddanka maleesiya waa waddan warshadeed wuxuu leeyahay shabakaad caalami ah oo awood leh waana shacab xasiloon waddada uu doonaba ha maree si kastoo ay ahaataba qaabka xukuumadda maleesiya u ajiibta shacabkeeda haddana waxaan aaminsanahay in nidaamka maamul ee waddanka iyo shacabka ay yihiin kuwa xasiloon sidoo kale dhaqaalaha maleesiya waa mid أنا fadhiya أعتقد أن أساس ماليزيا ونظامها السياسي مستقران واقتصاد ماليزيا مستقر أيضا
qorshayaasha shiinaha waxaa ka mid a inay aasaasaan magaalooyin cusub oo leh muwaasafaadka magaalooyinka ugu quruxda badan adduunka waxaa ka mid a magaalooyinka cusub ee maalqabeenada shiinuhu dhisayaan magaalo loogu magacdaray magaalada kaymaha taas oo laba kilomitir oo keliya u jirta sangabuur ganacsade kasoo jeeda shiinaha oo guri ka iibsaday magaaladan ayaa ka sheekaynaya sababaha uu halkan guri kaga iibsanayo wuxuuna sheegayaa inuu doonayo in carruurtiisa ay halkan ku nastaan gebi ahaantoodana ay soo degaan لماذا اشتريت منزلا هنا؟
maxaad halkan uga iibsatay guri waxaan ku dooranayaa in carruurtayda ay helaan jawi wanaagsan nolol fiican waxbarasho tayo leh sidaasii darteed ayaan u doortay maleesiya maxaa yeelay waxay u dhowdahay singabuur waxaana laga helaa tacliim tayo leh فلا ملك على الأزمان باق على حال ولا السلطان داما kuwaantan waa gobol isna ka tirsan waddanka maleesiya waxaa saameyn ballaaran ku leh maalgashiga waalida ee dowladda shiinuhu ku samaynayso dalkan iyadoona sidoo kale gobolkan qayb ka mid ay marto waddada alxariir gaar ahaan midda badda magaalada kuwantan oo ahayd magaalo caan kuwa geedaha dhaadheer ee ka baxa guryaha hortooda hadda waxay u ekaatay meel saxra ah kadib markii dowladaha shiinaha iyo maleesiya ay wada gaareen go'aan ah in la ballaariyo dekedda magaalada lagana dhiso beer weyn oo warshad ah meelaha ay marto wadada alxariir waxaa ka mid noqday goobo ay ku yaaleen beera ay dadka muslimiinta maleesiya abka ab ka soo gaareen meel dhowr kilomitir u jirta magaalada kuwantan waxaa mara wadada alxariir waxaana gebi ahaanba bedelmay muuqaalkii beeraha halkaas ku yaalay kadib markii la xaaqay oo la geedgooyey dadka deegaanka ayaa ka sheekaynaya dhibaatada ay kala kulmeen wadadan waxay sheegayaan in beerahoodii gebi ahaanba la xaaqay waxaana goobihii ay ku yaaleen laga soo saaray maado lagu magacbo boxsite oo ah maado sun ah islamarkaana shiinaha loo dhoofiyo siciid moxamed waa mid ka mid a dadka degan gobolka kuwantan wuxuu ka sheekaynayaa saameynta xun ee maadada boxside ay shiinuhu ka soo saaraan deegaankooda ay ku yeelatay iyaga
halkan waxay ahayd beer laakiin hadda aad ayay isku beddeshay marka maxaa ku dhacay
haa hadda waa goob laga soo saaro maadada sumaysan ee bogsayd kani waa haraagii ka soo haray kadib markii lagala baxay macaadintii ku jirtay
maadada boxide waa maado loo adeegsado almuniumta sow sax maahan
haa waa sax waxaaba lagu magacaabaa oxide almuniyam inta badan maadadan laga soo saaro halkan waxaa loo dhoofiyaa shiinaha gawaarixa muulah ayay ku qaataan iyagoo geynaya dekedda kadibna maraakiib ayaa lagu qaadaa si loo geeyo shiinaha
soo saarista boxide ma saamayn oo keliya bii-ada waxay sidoo kale sumaysay mid ka mida miraha ugu badan ee laga isticmaalo gobolka kuwantan qaar ka mida beeralayda kuwantan waxay ka sheekaynayaan saamaynta maadadan sunta ah ee laga soo saaro dhulkooda shiinahana loo dhoofiyo ay ku yeelatay noloshooda iyo wax soo saarkooda
xaqiiqadii muddo dhowr sano laga joogo gaar ahaan markii la bilaabay in halkan laga soo saaro maadada bogsayd gebi ahaanba geeduhu ma ubaxaynayaan maxaa yeelay waxaa daboolay qiiqa maadada bogsaydka caleemuhuna sidii hore ma ahan taasina waa sababta keentay in geeduhu dhintaan shaqaalaha shiinaha u soo saaro maadadan waxay ku shaqeeyaan xeerka ah xoog ku garaac kadibna ka carar way imaanayaan kadibna dhulka ayay qodayaan markaas ayay ka buuxsanayaan gawaarida xamuulka ah iyagoo kaa cararaya waxaan u sheegaynaa in webiyadii ay biyahoodu isbeddeleen oo ay wasakhoobeen laakiin waxaan u sheegayno danka ma lahan waxay doonayaan keliya waa faa'iida deg deg ah
لكنهم غير مهتمين كل ما يريدونه هو الربح السريع
haddaba aqoon-yahan maxamuud ugaas ayaa sheegaya in dowladaha ka jira caalamka islaamka aanay fiirin maslaxadda dadkooda ayna u daran tahay keliya lacagaha yar ay dhaafsadaan maslaxadda dadkooda
nimanka madaxda wadamada islaamka ah horta runtii waa niman in badan waxay yihiin laga dharagsan yahay magacyadooda iyo taariikhdooda iyo ficiladoodaba waa la yaqaanaa bashaar al asad baa ka mid ah maaragtay caruurta masaakiinta iyo haweenka boqolaal boqolaalka ugu duqaynaya maaragtay baabuurta ay ku qaxayaan korka ugu duqeynaya cabdifataax al siisi baa kamid ah gabdhaha xabsiyada ku dildilaya aala sacuud baa kamid ah kuwan waxaa kamid ah yamanta dadkii masaakiinta gaajada u dilay baa kamid ah waxaa runtii meel kasta jooga kuwa xamar joogaa kamid ah wax madaxda sheegta marka runtii dadka noocaas oo aan garanayno weye wax dunida islaamka maanta madaxda ka sheegta oo ama inay madax ka yihiin loo yaqaano inay dad maaragtay waxdana yeela aan kala ahayn nolosha iyo horumarka iyo wanaagga dadka muslimiinta ay madaxda u sheegtaana hadda waa arin taariikh dheerna leh tusaalooyin badanna leh waaqicana ku cad cabdifataax xasiisi oo kale lix jeer buu tegay jina waxyaabihii uu kala hadlaynay ama idaacadaha laga sheegayna ay maaragtay xiriir dhaqaale ay ka mid ahayd belt and road initiative-ka waxaan uu jinuhu leeyahay ay ka mid ahayd ilaa haddana si kastoo aad u raadiso ma soo helaysid hal wax oo aad isleedahay danbuu u yahay ama waxbuu u keeni doonaa dadka wadanka iskale muslimiinta ahee degan asagaa lafihiisa wax ku qaba oo laba waxbuu ku qabayo mid waxaa weeye inuu saxaafadii adduunka iyo tii wadankaba ugu muuqdo nin saameyn leh siyaasad ahaan oo dowlado waaweyn adduunka la macaamilaya sawirkaas inuu iska gado way ka caawinaysaa tu kalena way ka caawinaysaa hay-ado reer galbeeda iyo organisation reer galbeedaho ku dhegan oo ku dacweynaya inuu dad masaakiin oo muslimiina xasuuqay ayagu muslimiin ma lehe dad masaakiin uu xasuuqay oo ayagu laftigooda awrkooda ku kacsanaya waxyaabo dacwado ay kusoo oogayaan iyo maaragtay tashwiishaad ay ku furayaan inuu uga nabad galo dowladdaas maaragtay xooga badanee shiinahana wuu ku xisaabtamayaayo meelaha u n t iyo meelahaas ay awood ku leedahay gaashaanka dhigana wuu isleeyahay kuwa maleeshiya oo aad sheegteenoo maaragtay dhibaatada xiriirka jinaha ay laleeyihiin dadka muslimiinta ay u geysteen aad tilmaanteenna waa ka mid gobol dhan oo aada u muhiim aho khayraadkiisii iyo dekadihiisii gacantaa loo geliyey baa jira meelaha adduunka ugu muhiimsan china uu xooga saaro reer galbeedka xitaa kula dagaashan yahiina waxaa ka mid ah south china sii baddaan la dhaho meeshaasuuna saaran yahay gobolkan oo waxaan quanton industrial bark ay leeyihiin ay ka samaynayaan gobolkaasay saarantaho maaragta oo meel u dekadana ka samaystay industrial barka waxay leeyihiinna ka samaystay dhul dhanna maaragtay uu inuu macdanka qoto lagu siiyey waa wax markaad fiiriso maaragtay ama aad xogaa wax ka aqririso ay kuu soo baxayso cidda faa'iidada keliya ku qabtaa inay shaynaha tahay dadkii muslimiinta ama wadanka lahaa ee dhulka deganaa haddii laga barakiciyey dhanna caafimaad darro iyo balaayo kiimikooyinka maaragtay kaaboonka ku badan yahay ee matalisku ay keenayaan dhulka laga qodayo oo ay keenayaan caafimaad darro iyo cudurro ay ku faafinayaan dhanna maaragtay nolol maalmoodkoodii uu meesha ka saarayo wax loogu bedelayna ayna jirinin heshiiskaana ninkii madaxda dadka u ahaa uu saxiixayo hadda maaragtay ma jirto wax ku tusaya in ninkaasu uu danta dadkaas ka shaqaynayo xataa kuma gorgortamayaan oo ma keenayaan su-aal ah dhibaatada uu ficiladiina iyo kambaniyadiinu geystaan maxaad magdhawood ka bixinaysaan xataa ma keenayaan marka runtii markii laysku soo aruuriyo taariikhdooda iyo magacyadooda iyo ficiladooda iyo heshiisyada ay galaan nuxurkooda markii laysku soo aruuriyo waxa maanta dadka muslimiinta madaxa ka haysto madaxda u sheegta oo la duldhigay ma ahan dad dan iyo heello kale wanaagga iyo horumarka iyo nolosha dadka muslimiinta ay haystaan
indunuusiya ayaa ka mid a waddamada uu saamaynta ballaaran ku yeeshay ololaha dhaqaale raadinta ee shiinaha wuxuuna dalkan oo dhaca koonfur bari aasiya caan ku yahay jasiiradaha iyadoona ay ku yaalaan toddoba-iyo toban kun shan boqol iyo siddeed jasiiradood waxaana dadka ku nool lagu qiyaasaa laba boqol soddon iyo siddeed milyan oo qof shiinaha ayaa galaangal xoog leh kuleh gudaha dalkan iyo maamulka talada haya waxaana looga dhoofiyaa dhuxul aad u fara badan taasoo aad looga isticmaalo dalka shiinaha indunuusiya waxaa aada ugu tartamaya dowladaha caalamka gaar ahaan kuwa warshadaha sida shiinaha iyo jarmalka balse kaalinta koowaad waxaa galay shiinaha kaas oo mashaariic waaweyn ku leh gudaha dalkan marka laga hadlo dhibaatooyinka uu shiinuhu ku hayo dalkan waxaa ka mid ah in dhuxusha loo dhoofiyo dalkiisa ee laga soo saaro dhulka indunuusiya ay ku dhibqabaan dadka shacabka ah gaar ahaan kuwa ku nool tuulooyinka waxaa isbedelay meelo badan sida biyaha oo noqday kuwo madow oo aan la isticmaali karin haddii la isticmaalana ay ka dhalanayaan cudurro badan gaar ahaan kuwa ku dhaca caloosha keliyaha iyo beerka jasiiradda naatuna waxay ka mid tahay jasiiradaha faraha badan ee waddanka indunuusiya waa jasiirad ballaaran oo leh waxsoo saar dhanka badda oo wanaagsan waxaa kalluumaysatada ku nool jasiiraddan ka cabanayaan dhibaatooyin ay ku qabaan maraakiibta shisheeyaha gaar ahaan kuwa shiinaha oo sifa sharci darra a uga kalluumaysta jasiiraddan هل عدت حديثا من الصيد؟
ma hadda ayaad ka soo laabatay kalluumaysiga haa waa yahay waa xaggee halka aad ka soo kalluumaysatay waxaan ka soo kalluumaystay badda jaawa natuuna iyo kalamtan meelaha aad ka soo kalluumaysatay ma ku aragtay maraakiib sharci darro ah oo kalluumaysanayo mararka qaar waan aragnaa mararna ma aragno waxaan isku dayaynaa inaan u sheegno inayna halkan ka kalluumaysan balse kuma dhiiran karno arrintaas mararka qaar maraakiibta ay wataan ayaa nagu soo dhowaata mararka qaarna hub ayay nagu soo fiiqaan taasina waxa ay halis ku tahay nolosheenna markaad aadayso kalluumaysiga ma soo aragtaa maraakiib ay shiinuhu leeyihiin haa inta badan waan soo aragnaa maraakiibta kalluumaysiga ee ay shiinuhu leeyihiin oo malayga ka guranaya badda isbuucii ama bishii mar ayaan aragnaa mar kasta oo aan ku fogaanna badda waa mar kasta oo aan aragno maraakiibta ay shiinuhu leeyihiin وإن أبحرنا أبعد فسوف نصادفهم أكثر نذعن يوما للطغيان كرماء نحن
inkastoo xiriir wanaagsan oo isfahan ah uu ka dhexeeya dowladda shiinaha iyo tan indunuusiya haddana xukuumadda indunuusiya waxay sheegaysaa in si adag ay ula tacaamulayso shisheeye kasta oo ay ku jiraan shiinaha kuna soo xadgudba khayraadka baddooda waxaana ciidanka ilaalada badda indunuusiya uu marar badan qarxiyey doomo si sharci darra uga kalluumaysanayay badaha dalkaas suusi buujiya susti waa wasiiradda khayraadka badda ee dowladda indunuusiya mar ay jireen khilaafaad dhanka sohodinta badda oo u dhexeeya shiinaha iyo dalkeeda ayay sheegtay mar ay ka jawaabaysay su-aal ay wariyaashu weydiiyeen inay la dagaalamayaan cid weliba oo khayraadkooda ku soo xadgudubtaa
marka loo eego mowqifka induneesiya ee dhexdhexaadka ka ah arrinta badda koonfureed ee shiinaha kadib dhacdooyinkii jasiiradda matona ma aaminsan tahay in induneesiya ay dhexdhexaad sii ahaa doonto لا يمكنني الجزم بهذا kuma dhihi kari sidaas laakiin arrinta la xiriirta kalluumaysiga mowqifkiina waa sidiisii hore waan ka dagaalamaynaa inigoo qaadayno tillaabada ugu wanaagsan ee aan ku ilaali karno baddeena وسنقوم بأفضل ما في وسعنا لحراسة مياهنا
qaaradda afrika waa mid ka mid a qaaradaha ugu ballaaran dunida waxaana allaha uu ku mannaystay khayraad fara badan oo dhex cegaaga kuwaasoo sidii la rabay looga faa'iidaysan sidaas darteed waxay qaaraddani martigelisay olole ballaaran oo lagu boobayo khayraadkeeda kuwaasoo ay soo qaadeen gumaystihii reer yurub ee qarniyadii aynu soo dhaafnay gumaysi toosa ku haystay inta badan dalalka qaaraddan balse hadda isku beddelay gumaysi qarsoon oan wejigiisa dhabta ah bannaanka keenin kunsideedboqolsiddeetaniyoafartii shirkii ka dhacay magaalada baarliin ee awoodihii adduunka ka jiray ku kala qaybsadeen caalamka waxay afrika nasiib u yeelatay in dalalkeeda la kala qaybsado khayraadkeedana yurub iyo ameerika lagu guro ma jiro waddan afrika ka mida oan gumayste ku soo duulin dadkiisana la maqoonin khayraadkiisana la boobin dhammaan tallaabooyinkaasna waxaa geystay dadyow sheeganayey inay dimuqraadiyad iyo horumar horboodayaan inkastoo aragtida reer galbeedka ee gumaysiga waddamada muslimiinta ku qotantay xoog iyo dagaal haddana dowladda shiinaha waxay aragtideeda falsafadeed ee ixtilaalka ku jaangoysay ganacsi iyo hanti sidaas darteed inkastoo dowrkeeda iyo kaalinteeda uu meelo badan ka muuqan marka laga hadlayo ololihii gumaysi ee lagu qabsaday caalamka gaar ahaan qaaradda afrika haddana sannadihii u dambeeyey shiinuhu wuxuu soo dhigtay dharka fagaaraha loolanka iyo hardankana waa uu ka muuqday tan iyo sannadkii labada kun saddex iyo tobanka oo ay dowladda shiinaha qaadatay mashruuca waddada alxiriir waxay sii kordhisay wujuudkeeda qaaradda afrika wax qarsoonna ma ahayn hadallada madaxda ugu sarraysa ee shiinuhu jeedinayeen islamarkaana muujinaya damaca fog ee dhaqaalaha la xiriira ay ka leeyihiin waddamada afrika reer galbeedka iyo shiinuhu waxay isku waafaqsan yihiin in qaaradda afrika ay tahay dhul barwaaqo sooran ah wax badan oo ka mid ah khayraadkeedana lagu manaafacaadin sidaas darteed dowlad weliba waxay doonaysaa inay qaadato qaybta ugu badan waxaa intaas dheer in afrika laga helayo awood dhallinyaro aad u ballaaran kuwaasoo badankood baagamundo ah shaqo ku filanna aan haysan sidaas darteed shiinuhu wuxuu afka hore ku wataa dhaqaale sumaysan oo tobannaan sana kadib beddelaya caqliyadda dadka lagana yaabo inay isku tiriyaan inay shiinas yihiin dhaqankooda iyo cadaadkoodana yeeshaan mid ka mida muuqaalada uu shiinuhu ku khaldi karo dadkaan arrimaha meel fog ka fiirin waa maalgashiga muuqda ay ku samaynayaan waddanka dowladdani waxay si sakhannimo ka muuqato u dhisaysaa laamiyada waddooyinka iyo meel kastaba balse waa dhaqaale sun la mariyey aqoon-yahan maxamuud ugaas ayaa soo bandhigaya tusaalooyin muuqda oo ku aadan halista deymaha uu shiinuhu siinayo dalalka afrika
tusaalayaal dhowraha runtii jira oo dhibaatada deymahaasu ay u geystaan wadamada uu china siiyo runtii tusaale fiican ka ah waxyaabahan xasuusta waxaa kamid a ecuador wadanka la dhaho waxaa jirtaa barnaamij ka bilowday dham barkad meelaha koley biyaha inta lagu keedo korontada iyo wax laga dhaliya ah oo uu dhishay mashruucu uu fuliyey heshiiskii sidii ahaa markii ay uga soo bixin waayeen oo deyntii sida ahayd ay u bixin waayeenna uu maaragtay sidii heshiiska uu dhigayey ay dowladaasi ku khasbanaatay boqolkiiba sideetan faa'iidada shidaalka wadankaas in shiinaha ay siiso wadanka srilanka dekad baa jirtay uu la wareegay kadib markii ay deyntii ay ku heshiiyeen ay siday ahayd u bixin weynay zambia wadanka la dhaho kambaniga ugu weyn ee enerjiga ee dowladdu leedahay waxay yidhaahdaan hadda halis buu wuxuu ugu jiraa in maaragtay uu shiinuhu la wareego maadaama uu dhowr bilyan oo dollar oo deyn ah uu ku harqiyey si ay isaga bixin karaan hadda ayna jirin sanad walbana uu sii kordhayo maaragtay interestigaas runtii mararka qaarkood reer galbeedkao kale waxaa laga helaa cidda deynta loo inay kambani gooniya tahay oo kambani gaar loo leeyahay ay tahay kambanigaasuna asagoo eeganaya danihiisa dhaqaale uu heshiisya la difan ama lacagtii tusaale ahaan deyntii oo kale xilligii lagu bixinaya iyo interestigoodiio kale uu ogolaado inuu yar la difiyo laakiin chinisku maadaama waxa heshiiskan iyo deyntan balihi ay dowladdii tahay waa policy aggressive ah oo sidii laisku ogaa markii looga soo bixi waayo wadankii uu wixii loo sameeyey wax ka muhiimsan uu maaragtay waayayo oo uu deyn dhex fariisanayo waxyaabaha runtii aadka xiisaha u lana waxaa ka mid ah xadiga deynta uu bixiya ay la eg tahay xadiga deynta uu bixiya ay la eg tahay wadanka hadda sheegay ecuador oo kale eighteen bilyan dollar baad maqli baraziil oo kale bilyan dolar buu ku leeyahay africa kenyada cunta hadda sakaraadka dariska nala ah intaasoo bilyano dolar buu ku sheeganaya reel wado tareenoo yar uu u dhisay iyo waxyaabo noocaasa buundo buundo yar oo uu dhisay marka runtii waa wadan boolisigiisa iyo siyaasadiisa dhaqaale iyo galaangalkiisa dhan siyaasadeed iyo dhan dhaqaale iyo dhan bulshaba yoolka ka dambeeya iyo waxa salka ay ku haysaa ay tahay kobcinta iyo kordhinta awoodiisa dhaqaale iyo siyaasadeed iyo military marnabana aysan qeyb ka ahayn eegid iyo fiirin iyo maaragtay tixgelin danaha iyo nolosha dadka wadamadaas ku nool
loolanka reer galbeedka iyo shiinaha ee afrika ma ahan wax qarsoon sannadkii labada kun labiyo tobanka wasiiraddii hore ee arrimaha dibadda maraykanka hillary clinton ayaa khudbad ay ka jeedisay jaamacad ku taalla waddanka senegal waxay kula talisay madaxda afrika inay doortaan dad ay ku tilmaamtay mas-uuliyiin oo aanan doonaynin faa'iido dhaqaale xilli ay tacliiqinaysay war ka soo baxay shiinaha oo ahaa in afrika ay deyminayaan lacag dhan labaatan bilyan oo dollar durba dowladda shiinaha way ogaatay in cidda loo duurxilayo iyadu tahay markiibana wakaaladda rasmiga ee shiinaha ayaa ka jawaabtay hadalka clinton iyadoo sheegtay in saaxiibtinimada ka dhexaysa afrika iyo shiinaha ay beeninayso hadalka wasiiraddii hore ee arrimaha dibadda maraykanka khubro dhanka dhaqaalaha oo baaritaano iyo isdultaag ku sameeyey qorshaha ganacsi ee shiinaha ee qaaradda afrika intii u dhexaysay kunsaaaboqosaaahankowdii ilaa labada kun iyo tobanka ayaa hoosta ka xariiqay in maalgashiga shiinaha ee dalalkaas aanu ahayn mid waxtar leh islamarkaana ka qayb qaadanin horumarka dhaqaale ee afrika taas cagsigeedana waxay sheegeen in shirkadaha shiinaha ee badeecadahooda ku soo daabulaya afrika ay saameeyeen shirkadaha yaryar ee ku yaala afrika kuwaas oo dhaqaalahooda uu gebi ahaanba burburay siyaasadda shiinaha oo ku dhisan in dalka la doonayo in lala wareego la deymiyo lacago fara badan oo uusan iska gudi karin marka dambena loo sheego in lacagta beddelkeeda shiinaha lagu wareejinayo hantima guurto ah ayaa ah mid bannaanka taalla sannadkii labada kun shan iyo tobanka madaxweynaha shiinaha ayaa hadal u jeediyey wuxuu sheegay in dalkiisa uu afrika deyminayo lacag dhan lixdan bilyan oo dollarka maraykanka taas oo inteeda badan lagu bixinayo sida uu sheegay mashaariic la xiriirta horumarinta siyaasad kale oo ay shiinuhu adeegsadeen ayaa ah in ardayda ka soo jeeda qaaradda afrika ay siiyaan minxooyin waxbarasho oo shiinaha ah taasoo hadafka laga leeyahay ay tahay in dhowr sano kadib la helo dad dhallinyaro ah oo yaqaana luuqadda iyo dhaqanka shiinaha shucuubta afrikana ka gada siyaasadda iyo tawujuhaadka dowladdaas shuuciyadda ah shiinuhu waxaa la yidhaahdaa waa wadan soddonkii sano ee lasoo dhaafay isbedel badan sameeyey soddonkaas sano qaybihiisa hore waxaa la yidhaahdaa siyaasadiisu waxay ahayd arrimaha gudaha isdhisid iyo awoodeysi iyo xididaysi bay ahayd muddooyinkii u dambeysayna siyaasadiisa arrimaha dibaha iyo inuu awood ku yeesho caalamka bay siyaasadiisu ahayd wadamada iyo meelaha iyo qaaradaha uu galaangalka ku leeyahay africa ka mid a meelaha aadka loo tilmaamo runtii tusaalayaasha ugu fiicanna ay ka jiraan latin america meesha layirahda iyaduna kusoo xigta laba wax buu kusoo galaa oo ah mid waxbarasho iyo xiriir dhankaas arrimaha bulshada waxyaabaha la xiriira ah inuu tusaale ahaan wadanka south africa la yiraahdo kale waxaa ka jirta in iskuulladiisa xataa waa dhaweyta uu brobos gareeyay in luuqadda mandariinka lagu dhigo marka dhaqan ahaan inuu isfaafiyo oo uu isgado oo uu wadamada afrikaanka dhex galo dhanka waxbarashada isagoo kasoo gelaya arrimo bulshada waxyaabaha lagu magacaaba isagoo kasoo gelaya waxyaabo aan macno lahayn oo dadyowgaas aan wax macnaa u lahayn laakiin saxaafadaha lagu wareeriy laga sii daayo oo asaga sawir fiican u samaynaya waa dhan oo sumcad ahaan bay dhankaas uu yoolkiisu yahay inuu iska dhiso waxaa sidoo kale jirta in shiinuhu uu dhaqaale ballaaran ku harqiyey warbaahinta kuwooda saamaynta leh kuwaasoo wararkooda maalinlaha iyo barnaamijyadooda ku baahiya warar xayisiina waa shiinaha kana dhiga awood dhaqaale oo baraare la doonaysa qaaradda uu dibdhuucu ragaadiyey ee afrika arrintan waxaa tusaale u ah safar uu madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo ku tegey dalka shiinaha oo uu kaga qayb galay madasha iskaashiga shiinaha iyo afrika ee fokad halkaas oo wafdigii isaga la socday ay ku soo saxiixeen heshiisyo dhowr ah oo la xidhiira dhanka ganacsiga warbaahinta iyo khayraadka waxaa shiinaha loo saxiixay inay ka kalluumaystaan badda weyn ee soomaaliya halka ay shiinuhu sheegeen in dhankooda ay warfaafinta ka taageeri doonaan dowladda federaalka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda xasan cali khayre ayaa sheegtay in warbaahintooda ay dadaal dheeriya ku bixin doonaan sidii dhaqanka shiinaha ay u bari lahaayeen shacabka soomaaliyeed waxaana dad badan oo hadalkaas dhaliilay ay isweydiinayaan dhaqanka shiinaaska ee la baraya soomaalida inuu yahay cunista dooliga iyo in kale
يزجون الحرائر بالعذاب
taqaariir iyo warbixinno laga qoray arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ayaa hadda sheegaya in saamaynta shiinuhu ku leeyahay waddamada afrika lagu qiyaasi karo lixdan iyo saddex boqolkiiba taas oo sannado ka hor aad u yarayd marka loo fiiriyo halkay hadda marayso madaxda afrikaanta ee uu dilooday musuq maasuqa iyo waxisdabamarinta ayaa aad u soo dhoweeyey dhaqaalaha ay dowladda shiinaha ku farraqayso dowladaha afrika waxaana baadari yuweri museveni oo ah madaxweynaha yuganda mar uu ka hadlayey shiinaha iyo dowrkiisa afrika sheegay inay ku fiican yihiin iyagoo hantida u bixiya si aan xisaabtan ku jirin wuxuu xilligaas ku dhaga hadlayey dowladaha yurub oo inta badan dhaqaalaha ay siiyaan madaxda afrika kula xisaabtama haddii danahooda loo fulin waayana ku dhaleeceeya oo musuq maasuqu tilmaama shiinaha ayaa kenya u dhisaya waddo tareenadu maraan oo isku xirta nairobi iyo mombasa taas oo ku baxaysa adduun lacageed oo aad u badan waxaana sidoo kale mashruuc loogu magacdaray laabseed uu shiinuhu ka waday gobolka laamu mashruucan oo hadda gebi ahaanba la joojiyey wixii ka dambeeyey wararkii weynaa ee mandhabay wuxuu hadafkiisu ahaa inuu isku xiro qaar ka mida waddamada afrika iyo sidoo kale in dekedda laamu lagu xiro dekedda dawaala ee ku taalla dalka cameroon dhanka yuganda waxay shiinuhu dhiseen waddo dherarkeedu gaarayo konton kilomitir oo gasho garoonka diyaaradaha ee magaalada kambala waxay sidoo kale tanzaniya u ballanqaaday inay maalgelinayso magaalo xeebeed yar oo ku taalla waddankaas taas oo uu shiinuhu sheegayo in laga dhigi doono mid ka mid a dekedaha ugu weyn ee qaaradda afrika galaangalka shiinaha ee qaaraddan gaar ahaan geeska afrika waxaa ugu muuqda saldhigga militari ay shiineesku ka dhisteen waddanka jabuuti asalkiisa laga jaray soomaaliya ismaaciil cumar geelle oo ah madaxweynaha jabuuti ayaa dalkan ka dhigay waddan u furan shisheeyaha oo ay ku loolamaan sidii ay ula wareegi lahaayeen sidaas darteed waxaa dalkaas saldhigyo kala duwan ku leh waddamo dhowr ah oo maalgashiyo kala duwan ka sameeyey iyagoo ilaashanaya masaalixdooda gaarka ah saldhigga militari ee shiinaha wuxuu kaabiga ku hayaa kan maraykanka ee waddankaas taasina waxay keeni kartaa halis amni haddii ay isku dhacaan labadan dowladood oo haddaba xiriirkoodu yahay mid gebi dhaclaynaya jabuuti waxaa sidoo kale soo gaara waddada alxiriir qaybteeda badda iyadoo shiinuhu doonayo in waddadan marta jabuuti ay isku xirto inta badan waddamada afrika gaar ahaan dekedaha koonfurta suudaan muritaaniya senegaal nigeria gambiya iyo kuwo kale caalamku wuxuu hadda lugaha la sii gelayaa dagaal dhaqaale oo ba'an kaasoo culayskiisa ugu badan uu dhex mari doono waddamada maraykanka iyo shiinaha waxaana nidaamka dhaqaale ee reer galbeedku u muuqdaa mid sii burburaya halka aanu mustaqbal ifaya lahayn kan shuuciga ee shiinuhu horboodayo الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم sanadihii u dambeeyey intii uu talada maraykanka la wareegay donald trump waxaa marar badan uu khilaaf dhanka dhaqaalaha ku salaysan soo kala dhex galay beijing iyo washington waxaana maraykanku cunuqabateyn ku soo rogay shirkado caalamiya oo laga leeyahay shiinaha maraykanka oo sheegta inuu yahay dowladda ugu awoodda badan adduunka marka laga fiiriyo dhanka maadiga ayaa welwel ka muujinaya awoodda shiinaha ay sii xoogaysanaysa marba marka ka dambeysa waxaana badeecadaha maraykanku u dhoofiyo shiinaha lagu qiyaasay inay gaarayaan bilyan oo dolar halka shiinuhu maraykanka u dhoofiyo badeeco qiimo ahaan dhan bilyan oo dolar waa taas mida keentay in donald trump uu ku qayliyo in awoodda shiinaha ee gudaha maraykanka ay sii xoogaysatay su-aasha la isweydiin karo ayaana noqonaysa halkee ayay joogaan dowladaha taagta daran ee afrika xilli uu maraykankii awoodda isbaday qaylo dhaaminayo aqoon-yahanada dhaqaalaha waxay sheegayaan in khilaaf kasta oo la xidhiira dhanka dhaqaalaha islamarkaana soo kala dhex gala maraykanka iyo shiinaha uu caalamka oo idil saameyntiisa dareemi doono maadaama dowladaha caalamka oo idil ay la kala safan yihiin labadan dal fagaaraha ugu weyn ee martigelinaya loolanka dhaqaale ee maraykanka iyo shiinaha waa qaaradda afrika oo dahan khayraad badan oo allah uu ku manaystay balse aysan jirin cid ka faa'iidaysanaysa maadaama soomaalidu yihiin dad ku wanaagsan ganacsiga haddana shiinuhu xiriir bilow ah la leeyahay dowladda federaalka ayuu aqoon-yahan ibnu muflix soo jeedinayaa talooyin ku socda guud ahaan ummadda soomaaliyeed maxaa la gudboon dadka soomaaliyeed khaasatan waddanka soomaalida ay degto oo ilaahay ku abuuray ee weerarku badda ku socdo ee berjii ku socdo ee dhinacanba kaga socdo maxaa la gudboon ummadda waxaa la gudboon horta china intaana waxaa la gudboon aanan gaarin china horta soomaaliya wuxuu oga cabsanhayo waa nimankan dhallinyarada ee dagaalamaya mujaahidiinta buu uga baqaya inta ay iyagu joogaan ama iyagu ka agdhow yihiin china lukuma leh way baqayaan laftooda u baqayaan shaqo kama qaban karaan waxyaalo badan ay ka faa'iidaysan lahayeen oo iyagu ay daabanaan boqolkiiba sagaashan ama boqolkiiba boqol ayagu ay qaadan lahayeenna uma suurtagalahayo ayagoo nafta u cabsanayo laakiin waxay xoog ku leeyihiin awood ku leeyihiin meesha layidhaha puntland iyo somaliland iyo muqdisho muqdisho shirkadda jeynaha waxay ka mid tahay shirkadahan degan xalane waxaa la gudba marka dadkan soomaalida la gudboon saddex qodob mid ka mid inay sameeyaan kacdoon inay sameeyaan dadkan dowladda sheeganhaya ee dulliga intay isaga dulqaadan ay waddankooda ayagu dowlad u samaystaan ciidan u samaystaan say u difaacan lahayn falankeed galan qodobka labaad ee meesha yaalle ee kaleento waxay tahay inay intay mujaahidiinta taageeraan ay ka dhisanta meeshaasi dowla islaamiya ay ka dhisanta dowladda islaamiga ay ka dhisantayna ay ummadii matasho matalaadana ay u keento cid kasta oo maal gashanaysana inay iyagu shaqaalihii yeeshaan baasantigii iyo dhaqaalihii meeshii kasoo baxahayeyna ay inta badan iyagu qaataan boqolkiiba lixdan boqolkiiba maxaa dhihi jiray konton iyo shan boqolkiiba lixdan iyo shan boqolkiiba toddobaatan ay qaadan karaan inta kalentana shirkadda la siin karo iyo inay sidoodan ku jiri hayaan waddankooda wixii ku yaalay kheyraadka iyagoo ka gaajaysan oo fuqara ka ah ay sidan ku jirayaan maalinkay sidaa ayada ay ii sheegay say ugu jiraan waddankoodii kheyraadkiisa iyagoo ka baahan lala baxo saddexdaas ummadda soomaaliya midda u ron ayaga yaqaana haddii taa la waayo oo midda ayada aysan dhicin mujaahidiintana aan la taageerin kacdoona aan la samayno waddankii nimanka ayaga intii laga takhalluso aan markaas ciddii waddanka matali karta aan loo dhiibanin waxaa dhacaysa dadka soomaaliyeed iyagoo baahan waxay gacan ku hayaanna aysan jirin in baddina lala baxo la dhammeeyo shirkadihina laga saaro wixii ku jira oo dhan oo laga saaro la baabiyo la dhammeeyo jazaakum allahu khayran wabaarak allahu fiikum wasalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
كبرق في السماء جاء ملتهبا فإلى الله مضينا عن حمى الدين لدود أبا العز أبينا هكذا طبع haddaba waa kan wejiga dhabta ee dowladda shiinaha horumarka ay ballan qaadaysana waa mahadho iyo xusuus qaraar oo aan ka hari doonin cid weliba oo ku kadsoonta ummadda iyo hormuudkeedana waa inaanay ka qarsoonaan dagaalka dhaqaale ee hadda socda dhambaaladan ayaana ka mid a talooyinka aqoon-yahanada ee ku wajahan ummadda taas oo haddii loo dhug lahaado sahlaysa in la gaaro halka uu hiigsigu yahay islamarkaana ka ummad ahaan aan uga badbaadno innala liqo annaga iyo dhulkeennaba
تقتدي به الجبال تطرد اليأس ذليلا من عزائم الرجال من عزائم الرجال guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee duulaanka dhaqaale ee shiinaha waxaan u mahad celinaynaa culimmadii iyo aqoon-yahanadii nagala qayb galay barnaamijkan شيوعيون جذر من يهود صليبيون في لؤم الذئاب شيوعيون جذر من يهود صليبيون في لؤم الذئاب تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب